bismi illaahi raxmaan iraxiim habeen wanaagsan akhyaarta hawadaanaga dhegaysanaysaay kusoo dhowaada warka habeen idaacadda jawhar qodobada caawa aad ku maqli doontaana warkana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya oo la kulmay wafdi sare oo ka socda midooda yurub dowladda soomaaliya oo martigelisay meerada labaatan iyo toddobaad ee wasaaradda maaliyadda dalalka geeska afrika kulanka sanadlaha ee xubnaha guddiga olombikada qaranka soomaaliyeed oo lagu qabtay magaalada muqdisho wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya oo dah furtay habraaca hooyada dhallaanka ilmaha yar iyo nafaqada dhallinyarada akhbaaradka caalamkana waxaad ku maqli doontaan trump oo shaaciyey in ciidamo badan oo u dirayo dalka iiraan
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda shafaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
mar kale habeen wanaagsan ayaan hawada idinka leeyahay kusoo dhowaada warkii oo faahfaahsan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya oo la kulmay wafdi sare oo ka socday midowda yurub cabdicasiis saciid ayaa warkaasi faahfaahinayo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre ayaa waxa uu kulan la qaatay wafdi sare oo ka socday midooda yurub wafdiga oo uu hogaaminayey genaraal sinclancy oo ah guddoomiyaha golaha ciidanka xoogga ee midooda yurub waxaa sidoo kale wafdigan qayb ka ahaa safiirka midooda yurub u qaabilsan arrimaha soomaaliya marwo francisco demaro iyo madaxa qaybta bariga africa ee adeega arrimaha dibadda midooda yurub jonas johnson kulanka dhex maray labada dhinac ayaa waxaa diiradda lagu saaray xoojinta wadashaqeynta midooda yurub iyo dowladda soomaaliya gaar ahaan taageerada midooda yurub ee ku aadan amniga iyo la dagaalanka kooxaha argagixisada iyo xasiloonida soomaaliya ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa wafdiga la wadaagay dadaalada dowladda dhexe ee dib u xoreynta deegaanada ay ku sugan yihiin kooxaha argagixisada iyo xaqiijinta amniga guud ee dalka oo maraya meel aada u sarreysa siday tilmaantay xukuumaddu dhinaca kale ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa xusay in xukuumadda ay ka go-an tahay dardargelinta howlaha dimuqraadiyadda iyo in dadweynaha soomaaliyeed loo celiyo awoodda si ay u doortaan madaxdooda wafdiga ka socda midooda yurub ayaa dhankooda waxay sheegeen inay ka go-an tahay taageerada dowladda soomaaliya ee dhinaca hay-adaha amniga tababarka ciidamada qalabka sida iyo geedi socodka dowladiska gaar ahaan arrimaha siyaasadda iyagoo xusay inay soo dhoweynayaan gogasha ay fiisay xukuumadda soomaaliya taasoo ay sheegeen in dhinacna uusan haysan wax cudurdaar ah oo uu gogasha kaga maqnaado midooda yurub ayaa dowladda soomaaliya waxay ka taageeraan dhinacyada amniga siyaasadda iyo dhaqaalaha iyagoo qayb ka ah ururada caalamiga ah ee dowladda soomaaliya ka taageera la dagaalanka kooxaha loogu yeero argagixisada dowladda soomaaliya oo martigelisay meerada labaatan iyo toddobaad ee wasaaradda maaliyadda dalalka geeska afrika shirka labaatan iyo toddobaad ee wasaaradda maaliyadda iskaashiga geeska africa on of africa ayaa maanta si rasmi ah uga furmay magaalada muqdisho taasoo ah guul diblomaasiyadeed oo usoo hoyatay jamhuuriyadda federaalk soomaaliya wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya mudane biixi imaan cige oo ah guddoomiyaha madasha ayaa shir guddoominaya kulanka heerkiisa sareeya ee muqdisho ka furmay isagoo si diiran usoo dhoweeyey wafuuta kala duwan ee ka timid dalalka gobolka iyo saaxiibada caalamka wasiir biixi imaan cige oo furay shirkan ayaa soo bandhigay aragtida fog oo ku aadan isbeddelka gobolka isagoo ku nuunuucsaday muhiimaddu ay leedahay in xuduudaha nugul loo bedelo aagga dhaqaalaha oo fifircoona bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya waddiin maanta oo taariikhdu tahay siddeed iyo labaatanka bisha koowaad ee sanadka labada kun iyo lix iyo labaatanka waxaa magaalada muqdisho ka qabsoomay shir kii madasha hindisaha geeska africa loo yaqaano hon of africa initiative oo ah madal ay ku midaysan yihiin waddamada ka tirsan geeska africa iyo waddamada deeqbixiyayaasha ah iyo waxaa loo yaqaano bahwadaagta deeqbixiyaasha ee gobolka ay ka mid yihiin bangiyada bangiga adduunka bangiga afrikaanka iyo horumarinta afrika iyo waxaan ku dhahdaa dalalka kale ee gobolka taageera ayaa maanta ka qabsoomay runtii waa maalin taariikhiya ayay tahay soomaaliya oo hadda hayso hogaanka madashan labadan sano ee hadda sanadkan iyo sanadka soo socda hayn doonta shirkani waa shirkii toddobiyo labaatanaad ee madashani qabsato waana shirkii u horeeyey ee ka dhaca magaalada muqdisho iyo guud ahaanba soomaaliya marka runtii sharaf bay noo tahay inuu shirkani ka qabsoomay maanta magaalada xamar waxaan u mahad celinayaa oo aad iyo aad aan u bogaadinayaa dhammaan wasiirada maaliyadda oo madashan qayb ka ah wasiirada maaliyadda ee gobolka oo ugu horeeyaan wasiirka maaliyadda ee jabuuti wasiirka maaliyadda ee dalka etoobiya wasiirka maaliyadda ee suudaan wasiirka maaliyadda kenya wasiirka maaliyadda ee south sudan waxaa sidoo kale u mahad celinayaa european unionka oo iyagu doorkan shirka nala daadihinayo ka ojeer ka ahaa ama nala shirgudoonka qayb ka ahaa aad iyo aad baan ugu mahad celinaya waxaan sidoo kale u mahad celinayaa dhammaan dalalka kale ee xubnaha ka ah madar- madashan kulanka sanadlaha ee xubnaha guddiga olombigada qaranka soomaaliyeed oo lagu qabtay magaalada muqdisho ana soomale hayaa muqdisho nooga soo diray kulanka sanadlaha ee guddiga olombikada qaranka soomaaliyeed ayaa maanta si rasmi ah uga qabsoomay magaalada muqdisho kulankan oo ah sanadkiiba mid mar la qabto ayaa diiradda lagu saaray marxaladda uu marayo guddiga olombikada qaranka soomaaliyeed howlaha shaqo ee hortiminta u leh iyo qiimayn guud oo lagu sameeyey waxqabadka guddiga sanadkii tegey ee laba kun shan iyo labaatan sidoo kale kulanka ayaa si weyn loogu falanqeeyey qorshaha xiga ee sanadkan aan ku guda jirno ee laba kun lix iyo labaatan iyadoo kulanka inta uu socday laisla gartay in lasii xoojiyo dadaalada horumarinta ciyaaraha dalka tayeynta hay-adaha isboortiga iyo taageeridda ciyaartoyda soomaaliyeed kulankan ayaa waxaa ka qayb gelay guddoomiyaha guddiga olombikada qaranka soomaaliyeed mudane axmed cabdi xasan wataac guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee guddiga mudane duraan faarax xogayaha guud ee guddiga mudane maxamed cabdow xaaji iyo xubno kale oo ka tirsan guddiga olombikada qaranka soomaaliyeed kulankan kadiba guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee guddiga olombikada qaranka soomaaliyeed mudane duraan faarax ayaa ka hadlay kulanka isaga oo ka warbixiyey guulaha la gaaray intii uu guddigan xilka hayey caqabadaha jira iyo muhiimadda ay leedahay wada shaqayn buuxda si loo hirgeliyo qorshayaasha mustaqbalka ee horumarinta isboortiga dalka maantay kulankan ballaaran oo halkan aad ujeedaan waa kulankii sanadlaha ah oo sanadkiiba mar ay isugu yimaadaan dhammaan xubnaha uu ka kooban yahay guddiga olombikada soomaaliyeed shir sanadeedkiisii ama congresskiisii sanadlaha ahaa oo mar kastaba sanad kastaba la qabto mar inta uu jiro guddigaas afar afartaas sano marka midka ugu dambeeya mar wuxuuna kan ka horreeya wuxuu ahaa kii electifeka ahaa oo kii hore soo dham kusoo dhammaaday kan marka waa kii ku xigay kii doorashada markii laga soo baxo kulankaana ku xigay marka waxaa mar kasta looga hadlaa hadba marxaladda iyo meesha ay marayso howlaha iyo habsamida oo u socdo howlaha ay u socdaan guddiga olombikada soomaaliyeed iyo xiriirada xubnaha ka-a iyo iyo ururadaba marka maanta howlo badan oo very extensiva lagu soo bandhigay waxqabadkii sanadkan u qabsoomay guddiga olombikada iyo howlihii qorshayaalkiisa sida lala socodsiin waxaa waxyaabo badan oo aada iyo aada u positive u ah oo wanaagsan oo u qabsoomay ayaa jira aada ujeedaan qeyb ka tahay hadda xaruntan la joogo waxyaabihii qabsoomay sanadkan intii ayay kamid ahayd iyo waxyaabo kale oo fara badan lagu soo bandhigay waxyaabaha qorshaha maxaa la yidhaahdaa u qorshaysan inuu sanadka soo socdo u qabtana waa lagu soo bandhiga olombikada iyo xiriiradaba marka run ahaantii waxaa kulan ay si aada iyo aad u hufan loo qoto loo looga hadlay oo waxyaabo badan lagu soo bandhigay waxyaabaha muhiimka ah oo maanta looga hadlay oo dheeraadka waxayd waxaa jira hay-adda cusama ama hay-adda sharciga uu leeyahay guddiga olombikada soomaaliyeed ayakuna soo bandhigay presentation aad u dheer oo waxyaabaha sharciyada u baahan yahay in laga nidaamiyo guddiga olombikada iyo sboortiga guud ahaanba usoo bandhigay haddii ilaaha yidhahdo ayakana hopefully inaad gooni aad u arki doontaan mar kasta waxaa jira oo shaqo kasta oo mad kastoo shaqo qabanaysa dad kastoo shaqo qabanaya caqabado iyo waxyaaba ka hor yimaadaa jira marka caqabadahaas iyo sidii loola falgeli lahaa iyo sidii looga wada tashan lahaa sidii si midaysan looga tashan lahaa oo go-aan looga wada qaadan lahaa ayaa kamid ahaa wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya oo daafuray habraaca hooyada dhallaanka ilmaha yaryar iyo nafaqada dhalinyarada axmed cali ayaa magaalada muqdisho ka soo diray wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada soomaaliya ayaa maanta muqdisho ku qabatay shir lagu daafurayay bilaabidda hagaha hooyada dhallaanka ilmaha yar iyo nafaqada dhalinyarada kaas oo muhiim u ah horumarinta daryeelka caafimaad ee hooyada iyo carruurta shirkan ayaa waxaa kasoo qaybgalay wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka qaar kamid ah agaasimaha xiidyada wasaaradda xubno ka socda dowlad goboleedyada hay-adaha taageera caafimaadka soomaaliya dhakhaatiir ka socotay isbitaalada gaarka loo leeyahay iyo martisharaf kala duwan ujeedada shirkan ayaa ahayd in lasoo bandhigo hagaha cusub ee daryeelka caafimaadka hooyada dhallaanka ilmaha yar iyo dhallinyarada si loo helo adeeg caafimaad oo tayo leh loona yareeyo khataraha caafimaad oo ay wajahaan hooyooyinka iyo carruurta ugu horeyn qaar ka mid a dhakhaatiirta iyo mas-uuliyiinta ka socotay hay-adaha ayaa ka hadlay muhiimadda hagahan uu leeyahay hooyada carruurta iyo dhallinyaradaba rishinka waxaa loo haystaa keliya in ay tahay maxaa layidhaahdaa wax u baahan in la siiyo ilmaha markii ay nafaqadari hayso specially kuwa ku xareysan i d b-ga runtii waa ka weynta marka guidelinekani juud banaa la geliyey horkaco ay sameynayso wasaaradda caafimaadka iyo unitka oo hogaaminayo doctor osama haddii aanu nahay marka isbitaalada gaarka loo leeyahay waxaan rabnaa in kow aan ka qayb qaadano wacyigelinta iyo daadejinta guidelinekani si ay u noqon lahayd in loo badbaadiyo ilmo badan oo soomaaliyeed inta aysan dhalanin iyo marka ay dhashtaan kabacdi iyo qaabkii ay u hana qaadi lahaayeen caafimaadkooda qofka inclusive yahay oo dee meel walba uu taabanaya hooyadii laga soo bilaabo ilmihii iyo iyo dhalinyaradii dhammaan marka iyo nutritionka qaybihiisi kala duwanaa ama anagu inta badan dee maal nutritionka xooga saarnahay qaybihiisi kala duwanaa marka elementskaas oo dhan waxay runtii canaasirtaas oo dhan waay waxay qayb weyn ka qaadanayaan in si macnale loo fuliyo midda labaadaan raba inaan ku daro waxaa waaye oo aan aada uga mahad celinaya tiimka usaame iyo waktigii uu kusoo hagaagay iyo sida ay u waafajiyeen documentiyada kale oo localka ah imam guidelineki oo isaguna horey loo implement gareeyey oo run ahaantii qayb muxuu ahaa ka qaadanaya iswaafajinta documentiyadan marka
marka la dhaho naasnuujin iyo quudin kuwa caafimaadku qabo waa inkastoo awal hore xooga la saarayay breast feeding complimentary feeding ilmaha caadiga ah kuwa disability-ga qaba ayagana see loo quudinaya waa waa waa jabtara lagu daray ayagana ka sheekeynaya disability inclusion waxyaabaha kale ee ugu muhiimsan ee guideline-kan ku jira waxaa ka mid ah overweight and obesity waayo haddaan ka hadlayno nafaqa daro tan caatada ah le ma ahan waxaa jira waxyaabo kale oo nafaqadu nafaqadaradu badni iyo yaraanba dhibkaas way leedahay marka hiden hungars badanaa jiro marka la fiiriyo surveyadii wadanka laga sameeyey
to have made this a reality my colleagues just highlight that she begin and she conclude it's unfortunate that we took years to make it but let's appreciate that we have it today. One of our previous speakers highlighted that it's easy to make policy.
kursamaha wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada ahna wasiiru dowlaha wasaaradda dhaktar maryan maxamed xuseen ayaa ku boorisay dhammaan daneeyaasha caafimaadka in ay si wadajira u taageeraan hirgelinta hagahan si loo xaqiijiyo mustaqbalka caafimaad ee nafaqeynta hooyada carruurta iyo dhallinyaradaba ku celinaa waana adkaynaa dadka waxaa loo baahan yahay awareness in bulshada la wacyigeliyo loo sheego wax la cunaayo dadkii waxbaa iskaga qasan dadki in si fiican loo tababaro waa midda koowaad hay-adaha aan rabo gacan inay naga geystaan ka wasaarad caafimaad ahaana waxaan annagana aan diyaar u nahay in arrintaas si fuul ah inaan aga qayb qaadano midda labaad waxay tahay guideline-ka waa in maxay ahayd shaqaalaha wasaaradda caafimaadka meel kasta ay joogaan inay bartaan waa number one waa in maxay ahayd korjoogteyn lagu sameeyaa oo wacyigelintana ay xoogan tahay telefishinada dadkeenna waxay saddex ay wax ku keliya waa inay muxuu ahaa wixiina arki karaan dhagaysan karaan baraatic garayn karaan saddexdaas waasta in lagu xoojiyaa
halkaa warkaasi kala socotaana waa idaacadda jowar markana akhbaaraadka dibadda madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa bartiisa twitter social kusug baahiyey qoraal uu ku sheegay in ciidamo badan oo kuwa ka badan ay ku wajahan yihiin dalka iiraan wuxuuna sheegay inay yihiin cudad xoogan oo xiiso u qaba shaqada loo idmaday kuwaasi oo xawaaro ku socda waa maraakiib ka tiro badan kuwii loo diray venezuela waxa uuna hogaaminayaa markabka weyn ee xambaara diyaaradaha ayuu yidhi trama sida ku dhacday venezuela ciidanka waa mid diyaar u ah doonayana awoodna u leh inuu si dhaqso leh u fuliyo hawshii xawaaraha iyo xoogga haddii loo baahda waxau intaa ku daray trump waxaan rajaynayaa inay iiraan si deg deg ah u timaado miiska wadaxaajoodka oo ay ka gorgortamaan heshiis cadaalad iyo sinaan ku dhisan ma jiro hub nucleyer ah heshiis hub nucleyer ah heshiis faa'iido u leh dhinacyada waktiga waa sii dhammaanaya arrintuna waa mid aada u adag sida aan horay u sheegnay iiraan mar hore heshiis gaara way diideen waxaana dhacday howlgalkii midigta homera oo ahaa burbur weyn oo loo geystay iiraan weerarka xigana waxa uu ahaan doonaa mid kasii daran ha ogolaanin in taasi mar kale ay dhacdo warkii habeennimo aad kala socoteen idaacadda jowar caawa intaasi ayuu ku egyahay